نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به barashada dhulka iyo caalamka waxay leedahay ahmiyad gooni ah oo aanay jirin cid ay ka qarsoon tahay qof aan dhul marinna dhaayo ma leh sidaba soomaalidu ku mahmahdo dhulka ayaa se kale ahmiyad iyo micno kala duwan waxaan allah idinkii taxanahan aan ugu magac darnay fasiiru si gaar ah aan xoogga ugu saari doonnaa dhulalka magaca iyo maamuuska ku leh muslimiinta maankooda si aan wax badan uga baranno caalamka islaamka una soo noolayno mustalaxaad sharci ah oo ay dad badani moogan yihiin xilligan mucaasirka ah jasiiratul carab ayaa ah dhulka ugu muhiimsan marka laga hadlayo caalamka islaamka maxaa yeelay waxaa ka mid ah dhulka xaramaynka oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu fadliga badan masaajidda muslimiinta oo kale ah kacbada iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa jasiiratul carab iyo si gaar ah xaramaynka ku yaalla qiblada aannu salaadaha waajibka ah iyo sunnahaba la aadno waxaa ku yaalla manaasigta xajka ee ay muslimiintu sannad weliba waajib ahaan u gutaan intaasi waxaa sii dheer in dhulkani yahay halkii ay ku noolaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim ahmiyadda jasiiratul carab kuma eko oo keliya intaasi aan soo tilmaannay balse waa dhul leh axkaam sharciya oo gaar ah axkaamtaasi oo u badan kuwo waajibaad ah sidaasii darteed maadaama waxa waajibka dhammaystiraya uu waajib noqonayo sidaba culimmada muslimiintu isku waafaqsan yihiin waa waajib in la barto dhulka caynkaas ah jasiiratul carab waa dhul dhaca bartamaha caalamka mana xigo galbeed barina maaha waqooyi iyo koonfurna warkeeda badda waana dhul uu alle ku manaystay difaacyo rabbaani ah oo jihooyinka oo dhammi waxaa ka jira bad iyo biyo culimmada juqraafiga carabiga iyo fiqiga ayaa isku waafaqay in xuduudda jasiiratul carab ay sidan tahay bari waxaa ka xiga badda albasra ee maanta loogu yeero alkhaliijul carabi galbeed waxaa ka xiga badda alkalsam ee maanta loogu yeero badda cas halka koonfurna ay ka xigto baxrul carab waqooyigana waxaa ka xiga baadiyaha ciraaq oo ay ku yaallaan harobiyoodyo badan shaykhul islaam ibnu teymiyah wuxuu leeyahay jasiiratul carab waa badda alkalsam ilaa badda albasra dhanka kalena yamaama ilaa xuduudda shaam waxaana soo gelaya yeman laakiin shaam kama mid ahan dhulkaasi ayayna carabtu degi jirtay
ضج صدقا وابتهل
إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي marka aan ku qiimayno juqraafiyadda cusub iyo xuduudaha uu shisheeyuhu kala dhigay caalamka islaamka waxaa jasiiratul carab la isku yidhaahdaa dalalka sacuudiga kuweyt baxrayn qatar imaaraadka carabta cumaan iyo yeman haddii aynu ka hadalno fadliga jasiiratul carab wuxuu allaah dhulkan ka doortay dhammaan dhulalka kale si la mid ah sidaba uu ummaddani muxamediyada ah uga fadilay ummadaha kale rasuulkayna muxamed salaallahu calayhi wasalamana uga fadli badan yahay ambiyada kale ibnulqayim wuxuu leeyahay goobaha iyo waddammada wuxuu alle doortay goobta ugu sharafta badan oo ah beledulxaram dhulkan ayuuna alle u dooray nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam una dooray inay noqoto goobta lagu guto manaasigta xajka waajib ayuuna muslimiinta uga dhigay inay soo aadaan oo ay isaga kala yimaadaan daafaha dunida haddii aannu dhulkan barakaysan ee jasiiratul carab iyo si gaar ah dhulka xarameynka ee qaybta ka ah aannu ahaan lahayn dhulka midka ugu khayrka badan ma noqdeen goob lagu guto cibaadaad waajib ah oo aan meelo kale lagu gudan karin waxaana intaasi sii dheer in allaah uu ku dhaartay beledkan aaminka ah markii uu yidhi wa haada albaladi alaamiin يا أرض مكة خافقي ناداك يشتاق تربتك وطيب هواك si kastoo uu caalamku u ballaaran yahay lagama soo helayo goob ay tahay in lagu dawaafo oo aan xaramka ka ahayn lagumana soo arkayo sidoo kale goob ay cibaado tahay in la dhunkado oo aan xajarul aswadka ka ahayn taariikhda dhulka jasiiratul carab waxay la soo bilaabanaysaa risaalaadkii ugu horreeyey ee towxiidka ee uu alle u soo dhiibay ambiyada saxaraha jasiiratul carab ee koonfureed ayayna ahayd dhulkii axqaaf ee ay risaaladii nebi huud calayhi salaam ka hirgashay waqooyiga jasiiratul carab ayayna dhacaan guryihii alxijri ee risaaladii nebiyullaahi saalix calayhi salaam ay ku soo degtay maamuuska iyo maqaamka dhulkan ayaa sii bulaalay wixii ka dembeeyey markii aabbaheenna nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu xaram ka dejiyey qayb ka mid ah qoyskiisa kuwaasoo dib u dayactiray masjidka xaramka si uu u noqdo goob ay dadku isugu yimaadaan وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
الشك والهموم كثيرة فنسيت همي عند وطء ثراك كم جئت أرضك والسقام تحيطني
أم القرى أما مكة iyo hareeraheeda ayaa noqotay halkay saldhigatay risaaladii towxiidka ee nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam dadka ku nool dhulkan ayaana waayo dheer ahaa muslimiin ahlu towxiid ah ilaa markii dambe ay ka fogaadeen xanafiyaddii ibraahim lana yimaadeen shirki iyo sanam caabudid laga soo musaafuriyey shaam laba kunoo sano oo jasiiratul carab ku jirtay mugdiga gaalnimada iyo shirkiga waxaa mar kale alle u soo celiyey nuurka iyo ilayska towxiidka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaana loo soo dhiibay risaalada xaqa ah isagoo maka ka bilaabay halgan iyo jihaad lagu faafinayo towxiidka shirkigana lagu suulinayo sidaasina waxaa ku dhaboobay allabarigii ibraahim iyo ismaaciil calayhim assalaam ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ۖ إنك أنت العزيز الحكيم
jasiiratul carab ayaa heshay maamuuska ah inay martigeliso risaaladii ugu dambaysay ee ka timid xagga samada dhulkan sharafta badan ayaana si xiriir ah waxaa ugu soo degayey kalaamka allah casa wajalla ayadoo uu ku soo degayey fariinsidihii allaah ee malakul jibriil calayhi salaam
شوقي يزيد إلى مدينتي يثربا الدمع من
madiinatul munawara daartii hijrada iyo gurigii ansaarta diinta islaamka ayaa ciiddeedu waxay noqotay udugii carfoon markii lagu aasay jasadka daahirka ah ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam waana manqabo dheeri ah oo ay yeelanayso si guud jasiiratul carab iyo si gaar ah magaalada dayba ee madiinatul munawara
ساقت للصلاة بمسجد ضم النبي
haddii aynu wax ka mid ah tilmaanno axkaamta diineed ee ku xidhan dhulka jasiiratul carab waxaa ka mid ah in dardaarannadii ugu dambeeyey ee laga xafiday rasuulka sala allahu calayhi wasallam ay ka mid ahayd in dhulkan aan loo oggolaan inuu saldhigto qof gaal ah wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasallam xadiid saxiixa ku yidhi ka saara mushrikiinta jasiiratul carab wuxuu kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalama yidhi haddii aan sii noolaado waxaan dhulka jasiiratul carab ka saari doonaa yahuud iyo nasaaro ugamana tegayo qof aan muslim ahayn caa'isha radiallaahu canha waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi alle ha lacnado yahuud iyo nasaaro waxay qubuurta ambiyadooda ka dhigteen masaajid laba diimood jasiiratul carab ma wada joogayaan
في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم في حمى الحق waajibkan diineed ee sidan u cad waxaa ganafka ku dhuftay maalin cadna caasiyey dhammaan xukaamta ka talisaa dhulka jasiiratul carab xarameynka oo qayb ka ah dhulkan fadli gaar ahna sii wataa ayaa waxaa saldhigyo ciidan oo muuqdo ku leh dowladda maraykanka ee horboodaysa dagaalka iyo dirirta ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa خطب عمم ما أصاب الشرق من خطب عمم ما أصاب الشرق من خطب عمم عث فيه القوم حتى ما له حرمة ترعى وحق يحترم wujuudka ciidamada maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ee jasiiratul carab ayaanan ku ekayn oo keliya xarameynka dalalka qatar imaaraadka carabta baxrayn iyo kuweyt ayay ku sugan yihiin ciidamada amerikaanka ah intaana waxaa sii dheer nasaarada iyo yuhuudda sida caadiga ah u deggan inta badan magaalooyinka jasiiratul carab الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به haddaba xalaqaadka soo socda ee taxanaha fasiiru waxaan mid mid isugu dultaagi doonnaa toddobada dal ee xilligan loo kala qaybiyey jasiiratul carab annagoo ka bilaabi doonnaa dhulka xarameynka oo magiciisii ku dhowaad boqol sano laga beddelay lagana dhigay sacuudiga sida in dhulkan hal qoys leeyahay oo kale taasoo qayb ka ah gaboodfallada nidaamka aala sacuud نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله